habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay ku qabteen garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho shixna dawooyin ah oo loo isticmaalo sida maandooriyaha waxayna iskugu jiraan kaniiniyaal sharoobooyin iyo cirbado xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho shir jaraa-id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska sadiiq aadan doodisha ayuu uga warbixiyey qaabka loo qabtay dawooyinka maandooriye ahaanta loo isticmaalo iyo noocyada ay isugu jiraan maanta taarikhdu tahay afartii disembar mar kale waxaan joognaa saldhigga boliiska garada caalamiga ee diyaaradaha aadan cadde halkaas oon kusoo bandhigi doono noocyo iyo anwaac kala duwan oo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo muqaadarad ahaan noocyada daawooyinkan ay kala yihiin ayaa ah tramadol capsule oo boqol miligram ah oo ay soo saarto shirkadda vain zayn varma iyo konton miligram oo isna tramadol ah oo la yihahdo semadol oo ay soo saarto shirkadda semadol waxaa kaletoon halkan saad uga jeedaan aan kusoo bandhigaynaa maantay kodhayin sharooba ah oo iyaduna laba nuuc ah oo kale ah benyaliin original iyo kodhayin oo ah sharoobooyinka iyagana loo soo saaray in daawo ahaan loo isticmaalo laakiin loo isticmaalo si muqaadaraad ahaana waxaa kaleeto halkan kusoo bandhigno ad arkaysaan cirbadda la yihahdo betadiin oo iyadana boqol miligram ah taasoo sidoo kaleeto ay soo saarto shirkadda mertedel farma waxaa kaleeto halkan hortiina ayaala cirbadaha nooca tramadolka ee la yihahdo rabadol oo ay soo saarto shirkadda radiance pharmaceuticals company oo dhammaantood ah daawooyin sifa sharci daraa looga soo dejiyey gegada diyaaradaha ee aadan cadde kuwaasoo loo isticmaalo muqaadarad ahaan afhayeenka booliiska ayaa sidoo kale tilmaamay dhibaatooyinka ay dawooyinkan ku hayaan qaybaha bulshada wuxuuna dhanka kala digniin u diray ganacsatada soo dejisa dawooyinkan waxaad ogtiina la socotaan dhibaatada iyo xajmiga dhibaatada intaa la eg oy ummadeenna ku hayaan kaniiniyaasha noocaan ah walow ay leeyihiin faa'iide kale oo siyaabo kale loo isticmaalo laakiin haddana marka loo isticmaalo si ka baxsan sida caadiga ee dhakhaatiirtu dadka u qoraan ayaa loo isticmaalaa daraagis ahaan waana arrin ayaamahan dhow soo badanaysay sidaan dhowr jeer oo hore hore u sheegno muqaadaraadku waxay waxay yihiin faktarka koowaad ama qodobka koowaad ee saameeya in dembiyadu ay dhacaan ama ay gudbaan ama xeerarka dalka lagu xadgudbo marka shirkadahan ay ka mid tahay shirkadda zayn varma iyo shirkadaha kale la halmaala ee daawooyinka noocaana soo saara ganacsato soomaaliyeed ayaa dalka keenta daawooyinkan oo sifo sharci darraa dalka kusoo gelisa ciidamada ammaanku waxay waajib cad u qabaan inay kula dagaalamaan wax walba oo dadka dhibaato ku ah maxaa yeeley haddaan cid u ogolnahay inay dadkeenna dhibaatayso lama aynan dagaalaneen khawaarijta al-shabaab iyo wixii la halmaala marka waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah waxay ka mid yihiin waxyaabahaan u baahannahay in laga cirib tiro maadaama garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo dekadda caalamigaaba lagala dagaalamayo waxay u bedesheen inay dhulka soo mariyaan sidaan horadii kugu sheegay daawooyinkan iyo tabahan oo noocyo kala duwan oo muqaadaraadkan uu ka mid yahay dragiskan uu ka mid yahay siyaabo kala duwan iyo xiliyo kala duwan ayaa gegada diyaaradaha aadan cadde lagu qabtay qaarkood iyadoo gobolada dalka u socda qaarkoodna iyaga oo sifa sharci daraa dalka kusoo gelaya marka waxaan uga digaynaa ganacsatada soomaaliyeed ee ganacsigooda iyo maalkooda gelinaya wax muqaadaraadka oo shuruucda dalka u yaallay qawaaniinta caalamigaaba aynan ogolayn shareecada islaamku aynan ogolayn taasoo dhibaato ku ah dadka inay ka waantoobaan ciidamaduna waajib cad ayay u qabaan inay la dagaalamaan muqaadaraadkan iyo kuwa kale la halmaala dawooyinka maandooriye ahaanta loo isticmaalo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayey gudaha magaalada muqdisho waxaana arrintan dhowr jeer ka digay bahda caafimaadka oo sheegtay inay ka dhalan karto halis caafimaad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho